qanaadana may baan idin roogi doonaa cabdinaasir axmed mayow maynod dhegeystayaal kolkana sida aadna hordhaan bisinka sheegay barnaamijkaana bandhiga radio warsan doodun iyo geedka haka qaada doon oo ni kula qaada doonanga bilaanga walbadan haka guda jartay walbarowka gabro deegaanadun gabro badan iyo hawalbaragna geedka ku-iyin role model ama bulshada kaale muhiim inka jaran hana soo abaaldi lungudu korno kolley walaagii xuquuqun lahaayeen unu markoo mooda kamili korna laakiin inta badan walan do-aya ilaahay janaatul firdowsun ka bedeli doona iyo jazaa-ki aakhira su-aalinka horeyta oo ee sidee wa xaalada walbarashada gabroo deegaanka mayba hordhikeey xaliim maxamed cabdi oo isin wada goradaasaan waana maamul ku-xigeenku hada jarta iskoolka gabroo cabdiradeere isaaqa maam xaliimo hadhoow kolkala su-aalada hortaa yaalana waliba waa sidee wa xaalada walbarashada deegaanka gabroo ku nool geedka hatuunahooda bismillahi raxmaan iraxiim gabdho walbarashada deegaanka hadda xaadirka una ku sugan aad iyada anfaylata boqolkiiba boqol iyo afartan gabdho walbarashada
quraysh
waybuwaha gabro markii hore way haytay boqolkiiba afartan hata laakiin boqolkiiba boqol maala halimasya sheegdi hata madiya oo ardayda lahadhi iskoole lahakudhi magal iblaanba jingo mado dareereen ardayda eedan lanka farxe markii hore laakiin magal ka badan hata laakiin intiyo balance ayno wayba ka tusaasay bilaan in magal ban sameeyeen walbarashada faaduma nuuryaro hadhoow su-aalo tan iyo hortaa yaalla oo kiila kaftamoona kulley alla dadkii habiyeenayay kula mid ataa ka aalay gabroodii maam xaliimi iyo maam quraysh iyo walaa walbareen maclumiinta ay baal ku dhiyada yooga ku warameen inta walbarashada gabdhuna ka sarayana araghayna sidii hore na e jaahilnimadeedu kula bahanaysa aada iskoolka cabdaladeer wax ku batay cabdaladeer bayaan idan maadsanta kolley waliba ka aalay niye atii libin yoo ka faalan koraan maam xaliimi iyo qurayshi inigee ka faagumo oo kumid ee ardaydii iyo habarbaariyeen laha ku bilaabo dugsiga hoose ilaa dugsiga sare oo lahabaraayeen merooyo gurigu doonaan su-aalo kale hana fadaw in aansan hor dhike wali ataa marku maamaxaliima hooba lis barbar dhika lis dhina dhika farqigan dhexeeya walbarashada gabro waktigii hore dowladdii maxamed siyaad bare laha ku bilaabo xilligii kacaanka iyo burburkii kubacdi iyo geeko unu maraana qarniga koo iyo labaatanaad hoobaad u fiiri farqigiina aan dhexeey waktigii hore micnaha walbarashada may bahaytay tood dhinac gabdho laku liidaa haytay waayo waalidka hore mayba aaminsanaayeen inay gabdho walbaradeen oo idda faa'iidaynin ka qabadaaneen laakiin hartaba guursaasi barbabahaasi hoy kuriita iskoolka inka baheeye ada gabarle eta hartaba oo qaadaasi hooli in qaboy gabdho kuriita marksoon dhiga raashinkan kari yal eraay marka mayl eraay gabdho markuu eeda lunku liidi jiray walbarashada mayba xooga la saaray waalidiintii hore mayba xooga saaran jireen kuriita xooga la saaray sababtana mayba taa may la raabiseen waalidiinta nafta inta badanaa bay bahayna dad oo umi ah yaan badanaayeen walbarashada dad markii hore waalidiinta inta badanaa walbarashada eed heer sare marahayn sababta oo ah waybuwa sababta oo waybuwa may la raabiseen yo gabdho liideen mahad yo waxaan baran inaga dugsiga xataa way lara jaray ma qur-aanka oo ahaan oba kutukudaa soobada hela aanad bakii filan misgeed aan sharay kuriita anjeerar iyo kutubaa way liidi jaray way liidi jaray marka taas daraadiya macnaha tan hadda farqiga haddeen maybwa inta badan waalidiinta nafti oo iyada wadan baradeen wala kasaaya inkastoo weli waalidiin badan hadda nafti oo liidaan oo jiraan laakiin gabdho sidii hortiima ee gabdho iyada hanbehen una hadda ka iskuul cabdulla dero ahaan marka un aragna gabdho baahida gabdho oo iskuulaadka oo ka jaro marka una fiirinay begalka ka badan yahin gabdho eedan ka yaryahin may baa iska dayna intuu iskuul gabdho una furno waana ka guulaysanay hadda may baan yidhikadaasee kun boqol iyo sideetan gabdhood oo magalanka dhex jarno oo oo gabdho ah oo weliba saas ata gabdho laga guursaday ka dhex jaraan oo hadda wal xaamil ay jaraan una kugu waabiyaan intii oo mail eraat haddii guursa xataa walbarashadii oo aan dhaafin oo secondary dhikadaw dad ha dhamaaye jara secondaryga dhamaaye oo hadda jaamacada dhikado waana iyo iskuulka dhikadaain la guursaday markun farqubin aan dhexeeyay waqtigii hor iyo waqtiga kan isku mid ma eh waqtiga kan hadda waa waqti casri eh laka jar oo gabdhoona eed walbarashadii oo faylata jaamacadoona saas oo kale ka badan yihin gabdho maasha allah walaan rafadi macala xaliimo bahor dhamayti laakiin walbarashadii hore itan balansi indhexeeya weba indhexeeya mayl raa isu dabki horo unugdi inti oo dugsiley bato dugsigana faataabale ku barata yaa muhiimhayti laakiin hata hooyooyinkana wala kasaayan casriyo sida hata teknolojiyada iyo dadkaba an hormareen id kasteebo lan waybaraga qiimo inta kaleey lan aragaw oo lan ka jeen ka qaba hataa hoob isu waalada isu labasiye nadiif ey mayl araa isu kan waalan oo walkasaw i kan waalan wal inkasaana hataa faraq weyn indhahay arageen lanku walkasawna intii la qiimeeyo arageen dadkana waaye aragnagadeen cid kastana laka ilbahay yaa boqolkiiba sagaalan gabdhahoos walbarasho lan dira laakiin weliba dad hata jaahil ee jara oo hooyooyinka waanbardaana oob ariitaba geeka yaa dhiikadaas ariita cideejisadaas hoolo qoba raas من تأي أشد الأنصار ولا في رأس إن بلغ في رأس ونبدأ فائدة دي ما إلى رأي سهبرة ده سوء ده كلام هذا اسمه أوجا ده مركون هو اللي إيه أنا ويبقى إن شاء الله كأنا والبرشة دي مدل نسبة على سجارة ويبقى أوجا كي هو إذا أنت هو اللي فائدة تي وان كذان كان كلا لكن ونجوا البرشة إن درس هو إذا أرجعس ملي يفتح واك إريدن كدياس قبل كل إريدس إيه هو أو يسي سرمت واكلay baree iriid yaas dhaadaya kariyaas uraacda kariyaas dharka dhigaas ariteen wal barasho indiraas markan hooyo wal barati waa bulsho wal barati ee hooyo wal ambarneena way baa wali atama le way baa unugiisha wal barasho lan dhikaas hataa hadaa ino hadareero ya branta way ereena walaalay bilada ka dhalani walna makasaan ilaahay ba amarnaysidi alfaatada Soomaaliga walaalay amarana dhayeen dhika mugaadin in walka gadanay ka dhikay tumi ku saasan mareer markuu walsindike markuu hooyadaas oo ambaran ula jawaab barshantii antarta in badan ogo una guriyalka ku biyaan bahan hooyooyinka una ana oo iskoolkas dhikaan ilaaha ku bihayna baranta oo wala bardaas walaalay una dawla keen barhay walay walka saas ma aragaas tusaale badan ha siyaan saasa ha ku ku biyaan ido in badan ma iskoolka leey barogno amartan saasan adwaliyata awal barat xilligii kacaanka haysay okay geedkii kacaanka waliba laku yaabee inay dadku waa baradaw gabar haatay maskurayaa inta badan ininka kuwayaan qoysaska ladan dadkana badin iyo soomaaliya africa ku mid ataa sabool waay dowladdii kacaankana fursado walbarasho eed uwiina jaray oo lankala dugsi hoose ilaa iyo jaamacad walbarasho beesalaangahay geedka hoobo qoysku layi afar gabrood ilama kurin walbarashadana iskoolaadkii beese iyo marka lagu raaya dugsiga hadda la gaaro oo gaarsalaaga caqabada dhaqaala darada ku mid etaa to kukuduwanta walbarashadii hore ama gabar haatay ama kurin haatay quseesa unuga saamigareesa wayba saamigareesa unuga balaanfoo biciyi gabro jinshe ee dharka wedan qobaga wedan labaski wedan khalaasa ee ana matalan hata famad ana iskool kadaay famil way ku dhaladay oo boor ay ku dhaladay ee aaday gabdho badan hadhan aan shiriiday ku baraday han kala way buu ana wallaay dabrigaay hin saasaftu waxa ka baray in badan madii ardada habahaasay oo iskoole imeelo wala ka baray han bahayeen hamar han bahayeen hatta baabar koola koro koro waayeen markan lanko oo waalidin haya isii dadka saasan ku qodaba galay ka saamayaas mudaan meelisay lan ana ka soo la idoliji idin dil ijeey dadka way adeegaday hoolay oo way leeyahay lan iskool amba iraw meelahay indir indiraw ma jara idilay ka adeegay li ka adeegay marka damba ana fadhayay wareegay ko aan qodobaa ma jara meelahay indiri meelahay indiri ijeeya hob injeenan ana isku bahayirto oo furabahay markaas leeyahay talka jeeyay suksaasan iisheen way buu qofka bina bareega unuga saameeye unuga kalawada dharka saameeye buugda dusan dhaal korna saameeye unug baalis ee boorso wado way argay waa kas wado mobile ee wado argay dismuraal nagada unug bilan haaway migal haaway wayba ku reebasa walbarashada in badan haddii qoyska fagiir ay wayba saameeyasa unug walba kasta qiirshay wado fadan unug saasaan ku kore idan maadsanto quraysh midbaan gudubeyey faadimo nuur yarow xilligii dawladdii kacanka ani baakin waa sugaan walbarashadaas oo bis barbar dhigka era walakin ku bilaabay waqtigii cad isku horta dhigta taas iyo geeko aad macalin karta farqiga indhexe
haddana ani walba barahay sidii markii ani walbaradaay ana lahay inka dhiboodii yani hadday ciyaalka inka dhib marka wal barashada may booq marqonaadi wal baraasa marqonaadi laka bare barashada hadda ee la fayla markaas macnaha ardayhay ma ogayne hadda arday ardaynimada macalinimada la fayne okay waktigii maam xaliime iyo qurayshi iyo intii hortaha sulmaan oo kale fasalka keendikaayeen wali ku yaabee ini walbalan ayuu markaas kii sheegay jareen ka baal qaaday jareen laakiin geeg adoo macalinka ka tawantay adigu way aragnimadaas adeegsidaas gabroo fikrada adegeekaas aaminsanay tahay hato ada oo macalin eto adig isirgilii korta jaraana si gabroo walbarashadii oo ciidanka faylahayd ilaan ad maadaama eto lama jiil dhartii oo ka jarta jiilkii hore iyo jiilku jiilka hore adigu mid haytay maama quraysh seehakii noogeen walaha ka bareen geekas waa luku yaabe in jartay gabro in qaabo lambara baahanaayeen oo aad isleetay in warka barada lahaayeen aada geeka toonto marka taas aad u haysato is era korte dardar geli korto booskii oo sheeneen maama xaliime iyo quraysho ku qaado korto meel ku fayli geeka iskoolka abdiradeer waldhikadaasa kun boqol iyo siyeetan nambarkaas siyaada xirfada aad isleetay geeka
xirfado horta markii unoola baradaani teknolojiyadan badan ma jarna hadda teknolojiyada badati dadka wali hawbaada wal antilmaanta yooba koo sareeyanba ardayda bulsho kii oo kistoo dhidhimangnag way la gacan qabade wali meelaada kii adag sheega le yooba ku hadalaayan wali dantiyo eh sidii hortii dhibman eh walbarashada hadda gabdho wala la barahaye waayo masqantiyo adeegsadahayaan
waxay daraasana su-aalun meeli isin sheenteen ini faadumuse ku qaadan karaan oo boqol iyo siyeetanka ilan ini kun boqol iyo siyeetan gabrood oo walbaradayaan hoose dhexe sare ka jaraan number faylo waxal degma oo baydhow lehe waktiyaalka hataa dareera numbarku numbarku badan ini hooy doonaan iskoolaad صح اه ترى كرتو waayo inta badanaa hadda waybwaa sida hadda qurayso kin sheegtay idoo galohoyna ka tala iskuulka malka sugo hoy gabdho xaafadoo galohoyna xaafadoo waa inas diro hoy ardada naftooda inas dire walbarasho waa gabdho walbarashada seega hadda gabdho tum todoba jar tum isiya jar gabdhe ya hadda gorohoyna yanin koy hoy hatta uniform malka hiraw uniform hatta hadii adan helo kor isku koy walaalka baray meel raayis walbarahoy hadda wayba qabanay afar fasal oo min konton lama boqol iyo bilin gudaantii la qoodi gabdha ah iskuul cabdalla deero oo askar dhikadaayaan oo meel raa'isana la baro meel raa'isana casharada qaadadahoyaan waa gabdhoy kol barashadaanta saasata macalinkaas ma isbedelka qoysaska dan yartee macalimiin macalin walbana may balan daray xaafadati xataa isku dhaaf ardayda aan daroyn una roojin dariskin gabdho oo walan barana isan haato wubiga wal helay haa macalin sheeno kornay wal qobaday waa gabar wiintu mid todoba jar haa wal qobaday sheen gabadh badan yoo yoo is sheenohoy ardada yoo adeegsadaan yoo niin sheenohoy markuun weliba inay nambarku nambarku sarey ku badan la helay cabdalla deero haddii ilaaha yar insha allah idan maad fahantay maam xaliima maam quraysh un diyaarsanaanta dadka xaafado markiisa in ku weertaan gabro walbarashada sheena tasiilaadka oo walbarashada bugaagta iyo kale maanta oo isma hel korneen hataa una dhiibaanaysan gartaan sheeno iyo kuwaran
wayb waa horta dadka isku mid ma ee lankoono walaa walba ay gorne walaa agla ay leey lankoono walba ka seef bini aadanka kii walka saw suba una jaybil jaysida dadka madun walaa inkasaan lama insha bahaya lan ilaahay ibir ko fool bi ilan oo walaago macquul ee sharciin bini aadanka markan kan walaa macquul ka bal an sheegda dhar anikin see buug anikin see riita wal barashan dirso tar hadiraan in badan barshad ma bogo hoola in gobadaas tamata bartun wiina tii hartilka darema hartilka darema hine wal barashan mandiro iraan in badan saasay raayaan may tan hata may walbarasho kuqubadaas waayeliba war saas ma ee walbarasho may kuwaayelaayo unub waayel ina walbarna jaamacadda maynay walweelase unugda wala keentaraase wala qubsadaase hay wareerinanba galato lankaba magaajay qorato hadir in badan saasaa ka diraan way kana nagaday hal maray ma seedo tooka afar tookil ka nagaday birshub
hay wareerinta sakshen ganacsiga bilaanta ka jarta oo kale badanaa walnama qoraayan walnama akriyaan fikrad eh ini bilaanta guryaalka aan ka seetaan oo hataa makaayado aan ka seetaan goobajo ganacsi aan ka seetaan meela ku dhalatay ha in badan web waa qofkan sabta ka sabta beese boqol dollar ee boqol kun ee dharko ka siyaasa sabta ka sabta siyad waa may ka gaabo karo hoola dal aantana mudin wal baratan wala shal goysan wala iska darasan wala iska dhawaasana teed iskooleseeda in badan ya raani macalimiin saasan badan idan maad fiinti su'aal saddexaad aan hata sun warsadaa waliba nagala doonte ma maxay imika bilaaway sidee an aragaasan waalidka bulshada soomaaliyeed walba an baran ini akabidka iyo gabdho walbarasho
maamooyinka soomaaliyeed oo ambarana wal ambarana waana awlaadiyo caqabadka ay jaraan iyada ambuuhan wayba mayba caqabadka nagadaase maamadan walba ma barana umiyo walna ma akriyada walna ma qorto cunugii gabartiitiyan ini iskuulkii handirta ma ogol markuu saa daraadee gabdho wayba caqabado badan iyo taaska naqasi laakiin un inta badana wacigelina insuubiyaana waalidiinta noocaas ee unwerni dad badan waa un unwerniya jar gabdho idoo anka reebtan ab hawal anbaran unaga toweergaas hooyile aniiba wal hanbarane unagay walbarashalaan managada hadire hadiraas aniiba wal anbaran ana umaaday wal mahabaran laakiin unu idaana dad badan walka baran afar gabdhooda hayn afartaana wala baran maasha allah ana leeyahay dad macalinku nagadi ma dadka kale waaba yurwa galeen maaba roogan laakiin waa dad walbaradi yahaayaan marka umaaday era jirtay baha na buri jirtay iskuulku inay buriyaan iskuul abdalla deero ku iskuul bartamaha la era birim ilaa iyo akubahi een standard 8 k dugsiga saran ilaa min january iskuulka baydhabo la era hadii ku kubahi een marka may buuxana diri jirtay aaday walna ma qoraan walna ma akhriyaan een marka way bahaaytay ilaa dawladii kacaanka iyo jarti kacaankana hatta ana meeha maray ubax kacaanka wala eraha maray heesay meeha maray banuuniha dheeli jiray baaskadka umaaday walma kasaana laakiin way bahaaytay kacaanka walka obsaday gulooda sida dad la eraa roogi ooban nindiida geekana na reeba umaaday i reebta ay ka reebi shalay aaday wal hiraay waalidka bali hire oo kala fasax mas walka hire obsadaasi aaday marku markuu ay rajartay ba ba ba ba meedhilkiin kuleeri amba iskuula dhikadaay banuuniga dheelay meelare baaskadka hadheeri een heesa ubax kacan ahay gobolka aan heesay aadeen markaas walmaran laakiin walbarasho inay daraas hooyo mayba aragaasi umi walmaran gabarta inay banaanka biid ogolaan laakiin kurita fasaxaasi marka caqabadu weyn yaka iyo maamooyinku maan weliba aabiyaalka ee caqabada hooyaduba hooyada iyo walna biyo korto walna hagili korto hooyada way baleeray macalimadu naftiya unugiyo afbaraas والحن ورصي أفدي كشباس عنق دي مرك أباها وص أباها وص وجر هوين أرب يلا كنجة ورك نفتي بأباها وص أنا عيالك لكن هدي هذا الفيل يكل هذا لفدي ومركز عنق هذا الفيل يكل هذا عنق سوي بوا ميل الرئيس نذرت يسون فيل هذا عنق بيبقى كبهي فيل أتيله كبهي واي هوين أمي جساسو سيا لما هذا قلتنا هذا لا هذا جسح معه markun way baarna hooyooyin oo way bajara yoona saas amal um iyo walan baran laakiin unugeedii una seexayo hadalka wanaag ee kala hadalow iyo jaraan markun maamooyinka iyo aabiyaalka maamooyinka caqabada ee inta badan gabdho walbarashadii eed in diide ilaa mahadsanta ee maama qorasho mikrofoonka waqtigiisaw weliba koorsdafay su-aal la afraad oo ayana may ay doorka guurka deg deg ee uusaka leeyahy walbarashada gabarta
eeda mahadsanta adkura gabar arday e yaa booras meel fadhigeeda aragi mayka daareere waa itarayha hartiga ii darahay harta uma tiina shiidow yala ii darahay markaasa weeray may aawkay aadama roogana weeray haa aawkay dhamadi laakiin aaday roogdo walaalada iiba hartago ajiin shiidow yaa ii darahayamu hee madon anina ma ogoliyo idodhan asku ku tabayo bes markan aawshee iinkoy madon hartigo yala roogdi yaa iinkoy ana aawsheew maka aalow ورسول الله مكا أو لا أو كيد مدى ترى مدون ولا رأي تهرتون كدرو درتي أو كيد مدى يرتي بس مركان مركي دنب اسكول كده كداسي اسكول كله أوريبا هرتجا سامع لنا الإدراء سا سها بس مدون أو كا أو كا بروح وما ذا الله هذا له بس أو شيء إن كوي أمم أو صلاة إيه يا إن كوي ويراي ريت سيت الدواء هرتجا سك درف هاي ما إلا رئيس أواو بس ريتي يا إن كوي وري أو كسب كرتون بس أو كيم أو لانكان أنا مدون أو شاب مك أو مدون سيليك إنكرت أو قيمة إليك إنكرت إديوك بومت إدورا شيء لوساتي سيديوك كبدو بلانك إلا يا فون توك سيراسي مدام لي هرتك سيك جوستي مداس لحالة هايتي إلا فون توك سيراسي هرت ما يقدر مدون يليك أس هرتك قالتي مركم برشوا يبوها غوب هت وشيكو بعد إيدنا أو أنا أنا شيء ويري ريتون صداف لا يدري يوسف جبرت ضعف ضعفها أنا إري وتسبع ينكوي ريتون لحظة بقيري macalin qureyshe iyo maamulaha ba ertay informaster inga iyo lahadal iyo hayndirti bas ana wadaadka isku dhaaf iri aawshaba marka aawayaba aawkayn yaa dhamada ila ogdaa markii damba mado dhow dhamaday bay ila maana aawshe yaa dhamaday bay aawshe ama dheerba dhamaday maysadee waa aawshe hayo كحد أولن كاس كحد درتي يا أو كمان درتي marka wayba awlaado bersho oo bal harta la kadar markidama gabarti in isku dhaafay ku tabtay dib ku tabtay kala basatay oo la shilay madiya sidii ku kubadbaaday dhamaysatay ilaa foontu kasta leh harta harta harta kadar marka awlaado oo la kadaro yaalka lama dhibaato lama dhibaato busheena lamada dhibaato madaway buu unugi dhalooshay ba ariire eh oo buu soo deerna eej oo da la kadaro la kadara dhalooka bahaliska eh in badan qalina laga baa tan ku sokow idibad agoo fadaasi unugiba madeernad tan kalaad walbarashadii baa ku horay unugi yeere hartila ka dari bahol ermadun yeere hata hata aba oo sitimaanka taa tiba unugdo dariskaan ee unugar ee tumay afar sano tumay shan sano jirto hartila ka dari iskoolki hanbaba ku waysan ilaa gee kasta kanagada ad iskoolki mayn kuwerti hartigo goli bahowka yeerasa badadki hadha galaasi ba ku yeerasa unugdi kuwayowka badiidi madu marka dhibaato caqabado badan ugu kuwaas
guurka degdega xariitii oo iskoolkii walbarashadii ka jarta ina hartale ka dara caqabad marka ah walbarashadii
gawayb waa gabdhoogas yaryarka ee oo guurka degdega ee waa gabdho tumi saddex jeer ilaa tumi afar jeer gabdho horta guurka degdega ee oo la deersiyaw gabdhoogasi mayb waa horta markoo wayb waa lan way la ka daray xataa lan yaku da-weyn konton jeer camal ala ka daray gabarti oo meelare gabar da-yare tum iyo saddex jeer eh ma qaado korto marka culeyska lankaasii tibiya horta ma xamilo korto kowka maskax ahaan ka jir ahaanba ma xamilo korto tanalka lamaad mayba waa gabarti mas-uuliyad qoysna ma qaado korto ilan gabarta mayla fadee labaatan san wali ku dambooy in iyada mayla ra-isu en hartag laka dara markaasoo ilku yaaba inay mas-uuliyad qoys qaado aqlija shalgohay en macnaha hartaga xaquuqdiya kale ikan iyo kale tan afkeeba shal ogaata iyo shal barata laakiin gabarta haddii tumi saddex jeer intum iyo afar jeer kadar qoys mas-uuliyad qoys ma qaado korto ma oglanka waliya kaleta wali u sakileya xataa ma ogaada korto markuu caqabad wiinga kanagadaas gabdhogasay wala barashadii ilan gabartoo tumi saddex jeer ta iskuul dhikadaas yaa meyla sii harta iskuulki meela kukubaaba unugta horta iyadoo yarta ba horta iskuulki meela ka burburay caqabad weyn aan kuwayaas dismuraala nagadaas jinshe malshaakaysadu korto wal kabaali meel raa-isu meeliya markaas malshe an hayna la jeey waalidiintana mayba oo nooca suubyaan horta inta badana mayba aan badanyihiin qoys danyar ah waayo qoyska danyaru beesa ma haysadaan hartiha gabaraha weydiisaa lay gabarti tubdi saddex jeer gaal kabaale si iyo markaas qaalaha markaas galow lay fiiriyaayaan laakiin dhibaatada cunugtaha deerasna ma ogaadayaan faadum tu intaa gabri yar yar oo iyo awal barashada ka jarin la guursaday hata iyo dhabaaya
badanaa jirta laakiin da niijab iyo muraaljab jiraan waqti gadir waqti baasay weelase kaga dhex jiraan laakiin man diyaarsan intii oo qofka jirka kiishayga man diyaar mahan naganaba intiisa guri dhisa saas dartee iyo weelase
tusaale ahaan hata aada reere la takaale marka walbarashada dhamaysatay iyo reerka weeldhatay misku hor haddii aan walbarashada dhamaysada hadda aan wali qofka haba isu diyaaran masqanta tiitis bakaaladay da qoosjay qoyska oo lanku kudhaladi wala dhan bulshada badbaadiyo lafade masqantana yarta oo baada walbarasho iyo ida maamula yartana makiin qaadas
iskilwada markuu maamulka qoyska iyo iskoolkii aada dhikaasi maarayaas raabti hore ooba salaad subaxda tukada ooba lahakaa idi maamushay hadhamaadaas iskoolkana hal saac layba la galay wala ooba dhamaatadana lix saac
idaa mahadsantakaaduma may baahan wareejiyay su-aalun oo nagala doono su-aalo shanaad maamo qureyshi weydii doono maamo mayba ninkuwa ramaasa weli farqiga iyo iyo doorka ku hadalo ayna ogdaha farqiga iyo doorka islileey walbarashada gabro dhaadowka mas-uuliyadda idin ilan gabartii hoobye idiina mas-uuliyadda saaranta oo dogi dhaqoofadaw magalna isla goradaan reer dhagi reer mamooga dheerey iyo walbarashada si kasta usu ogolaada dhanuulilay qabo adoo isticmaalaas waaye aragnimada intaad iskoolka roogdi oo halgaad hatiinku sheekoyaasay adiiba doorka lahaytini gabartaas walbarashadii ay badbaado guurka degdeganaya ku fokato se isled ilan adin hooyahayti idnaha dhagdii walna barati adin dad walbaraas si gabroo kale oo hata ka jaraan hoolaas waayo aragnimankiin qaadadaan fikridan oo idaacadan dhigta kaaya sida qoyska walbarashada ama bar ama dad bar silin isla maarayo horta eebwaha ahaan bilaan i magal sharmiskan badniyo bilaanga maskan tiya boqolkii boqol eh wal magal anka sabaraanaya bilaanka sabaraas wayb waa horta ma qaado karo isu wala bilaan qaadasa magal maba qaado karo bilaan wayweelase iyaalkana maarayta hartadina maarayta walnaha barata suugana irsaagad ku sheento weelas batan isuna intaasayto howsu biilkoo le imbaha badhibka eus biilka badhibka eh inkastoo isqabud oo bilaan kuwiin ilaahay isu boqol kaweeli bilaantana konton ilaahay kaweeli masqanta lanka dari madoon yahay masqanta ilaahay inka dari masqan wiin says eba kuwiin masqanta wayba kuwiinta tan bilaanta itan magaalka tan bilaanta wiin mayba kuwiintaa walaa usoobo geeka le walaa lama tookaba isu idadhate iskugu dabgo dharafayfeed walba hadlaayad usiya laakiin dulqaad yaalkana ka dulqaadata hartagana ka dulqaadata walbarashana ka dulqaadata suugana irsaagad kusheenta awlaadiyana walbarto weelasatan anuba aniba weele suugna irsaagadaha kuweydiye iskoolna anbahe yaalkayna wala bare aminkii midana seeda geeka dhan ano rafaada ilaa shansa awlaadiya walbare geedo hoosa fadheeda dariskana ha bahaya ilaa shansa wala ogaaday walba ay sheegna horta walbadana maareeye yaalkay maseedayan bilaantiba ana kumid bilaantiba matilahay maa aniba bilaanti matilahay sababtiitay haatow laba boqol kiiba toddobaatan saasa weelaan bilaan in magalna isku masqan bama eb dulqaadays iyo dulqaadaas ha qayliisa qaadas dhibshay qaadas jiriba ana dheer walacba ana dheer uurba ana dheer irsaagada suuga kuweydiyaas haddii in haadafana sanadeedan bilaan in haadafana unug aha dhalay kuroba ma ergafaned boqol kiiba sagaalan magal tuman lay qobdi markuu inta isku duuqaad badanta haddii idama maka dhalafaneba tumun unug siyeed unug sagaal unug maka dhalan lahayna haddii aha an haada lahayna maka dhalafan duuqaadka ilaahay aan ka talagalay inti lamadii safka shal duuqaadana usun hungurleyshen yeena hulgaas qobat ilaahay aan ka talagalay markuu hata geeka geeka gabroweyl aroosaha bara tumi afar sano jirta oo aan geeksa aan isheedadaay naftarkayba jaabi ha unug dun unug hoog leba ma eh unug aad aan tabar yaro madii bara kolay leer arooska sayt meelon oo oo meelon oo reed warsanti reed oo elisiya kolay leer hal sa isheeda ilaahay baa saray tumi afar sano jirto wallahi hal sano kalma jirto may dadkii ma dhalnay weeran walaa waa ku qobad kor laakiin eedan ku laad ha si sheegas ha si sheegan walaan raba ka soo unugdan amanta dhalati ba uga markan way baa dadka dan yarta ee sida maal haleemishan sheegdi in badan iyo oo ka qoys gareeyaan kun koolen sheene shanta boqol arooska weela shanta kale awlaad ka walkeen ka bardeena daashkan sariir oo dhikoy dartee ya awlaad lan ka daraha ilan halaagaha markuu waa iid iyo waxa wala iska ha wala quriitun walka barsoy riitun aroosoy amal iyo isku aqluga way ah Kenya tigi oo isku aqluga sidaan banaanba Soomaali iyo Kenya isku aqluga isku dhaqanna iyo isku aqlugana iyo isku mehrinna iyo taas awlaadiisa sawala ka baree ريتا ولا يركو بيسال شيء ناس هاس لي وساس لي لك دبرت لها لاجا اولاد كريتا ولا بلا ممكن جبروني مبزن بلجو ايه لا جبروني اه ايدي جبرك بلا انت وين بغيت رجايا له ما كنت درتي ريد اقرب لين كسب حاجه اوكي ولا كدراسه اوكي سؤالك اللي اولي بعتها من مودون قول لي هادير aqoon darada waalidka saameyn weyn yakii la taabahudhayna isku warsadii hatana ka nagaan aqoon darada waalidka aada iyo aawka lamaadado saameyn ka leta walbarashadaanta gabdhood ha saameynka ka leta een waayo awki aad haddii horta walba barana awlaada seemeed waa ciyaal derbada isku naqadaayaan saameynka kala hadas laakiin meyd baa la argay een hooyo oo walna barane laakiin fadaas unagoodii inti iyada walbartoona wal isku hele laakiin meyd baa haddii lamadaba aqoon laanbaxayto walbaxan barana way baa ciyaalka eed iyo eeda saameyn weyn in kuweerdhadaas wax walbarashadiio ha
فماي نور يرو سؤالك كان ولي أكين كنت أوسعين عن موش والك كابد دون لكن ولي بقى أجدد ولي أتاورت فهمي إني فرصة أن نغت إني مكرفون كيس كوريب سيدي إسم جاسل هم برتين ونين مكرفون كا غرب كسي دون ولي بفضل إني أنك ويدي ما يكو جارة إني جبرو برشو جيرين
gabdhoo walbarashada meel hadda ma yarqo waagii hore mashe waagii hore oo dadkaba walbarashadii oo sarqeyr hayti hadda anfudusaati baabo blaa kooy bajaaja kooyti dareerka ba anfudusaadiba walbarasho hadda walkuursurmuuma leh
jartee gabar hal ilama fasal kasta ka jirta oo maaba unbaasaanato sanadka dhanbo ilan ilan walbarashada ahamiyad baan fiican qurayshahay
waa horta waalidka shalkuleer duruufo badan isku jiran in badan waybo nugaasaytii horta idi walhaku kaabo male aadi walma kasaas alku walma kasoo in badan buug akhrime raw kooba seeta buugda dhiko iskoolka ma ku qoyna buugda misgeen tumbiyo aroor karkan dhig aa sila leey waqtiga hatan waqti kallay ka deere unugi aan walan ka nagaw male buug ma inka nagaw asharna inka nagaw yeed jaanis ka fadhida soo wal ka akhri sidaas male ee mad birsho uboodiyo la roogan birsho inaadiyo la roogan birsho aadiyo oo walan ka saanel roogan yaalka saas ee in badan oo awlaado oo jabug leh hada insaas aan badan hoob asharka lanka nagaane hooy fadhow wal akhri soo ilaan web waa ingiriisa suubiye fadhi markan webba yaalka saytan sabab ahaa awoodiyo inaadiyo aawsho dhaba aadiyo oo wal anka saana iyo ya ambaran yaalka oo jabub lihaadaana meelulan wal ambardaan mabajarob talamin dabar oo waalnayn oo wal ambardaan dhibaataas aan hayn mabajarob
okay waliba fadhi maadaama gabdho walbarashada jeeliyeen haddana jaro koraan iniga wal ambardaan waan haan walbardaan ha ku jeedaan qoysaska danyarka
waana jeel
sidee markunka dii korto ini gabarta lakuku reebo guur maadaama qoyskin walban gabna adiitin waanbarado haya guurka jaro koraan asaawiya unku reebaa maadaama meeshaan niya gertay مسؤول إلى جبرت ولي بعد جور كهذا كرت مركية والبرشاتها مسؤول كأكثر آه خلاص لكن إيه حضارتهم أنتوا كويس برا يوم كرت أو بجبرتنا ريد يعني جاهل إيه يهدنا والبوم برنا جاهل أكثر مركون إيه جور دق دق إيه كده ياسر جور دق دق إيه ويك إيه مركون لا يرى أي كر والبرش لانته ويبل لن ير
عليهم سينا taasi way balan yaraay kore horta jarta gabdho noocaasa iskuulaadka baka aragnay wayba jartay gabar hadda wayba jartay galaasidiisa fadhiida gabartaasay farsana birimihayd farsana ka nagad koowaata farsan way ka nagay walka nagay walka nagay waayo una sharciga ama taytanka una niintaan iskuul cabdalla dero mayba ayaa cunuga haddii koowaadba dhikada gareed tuu markuusan guduba wayba la faday cunugaasay sabuurad waliikiya dagiyadku ku qora in maylare yeeriska usbilaabo koro qoro koro lamaad markuusan gudubow waayo beestiya meelaha ka dhisay bees dhisow laybila ka jara ilan guru markii la dhisow aas aasa jara madilaha aasaas ka bacdi guruha surume ilmo way waa markii koowaad ka iyin way baa bees dhisow layla ka jara cunugaas beestiya laha dhisee markuus beestiya laha dhisa way barsadeen lamaad markuusan gudubow iyuus cunugaas war qoro koro waayo wiigi may baliyeen maalmo arbaado ee yeeris ya qaadadaayeen wala yeeris oo cashar ba jaro iyo ka qaadadaayaan ya jaro marka iyo walla ero far qurxin barta waa kabitaalka sabuurdana ka dhikay sabwayba ka jiiday masarada dhabuwiyaana intaal masarada sarku fartaas far qurxin in meel ka barata waana meel era in casharka yeeriskan iyo barshi ku qaadad lamaad madiyo ku soo faday macalinka lamaad ka dhikaw casharadiis in isu yeeris hadii isu dhikoonat unugaas dhib kurool faday isu dhib koran kuwada la ka nagay hasku nagaa la ere unigi walba siin ka dhika saddexaad maduu see isku dhaafba ويبقى في مدن بوق والكو آخر كور بوق بيناق لنجيب أول عشر كان جاك ما عشر كان قاعدنا هي أين آخر عشر بس بورت كده كان بوق لأن بوق أكو آخر يعني أرض من بوق أسوأ أكو آخر كور بس يا بكر مركون قبل نوع عس إجران أول بنفهمان مسخنتيو أبك قبل غسيتي مركون وايو سكول كي يقبل حرقان ويبقى الوالي معلم كمركز فو مصر كفصلك هل معلم ليدي كفصل كوات سيس دبر أي معلم بدنا حتى مقلايا معلم قاس أي مادو سيدك إني مركون beesyaha ka dhisa markuu cunugtii may suubinay afarsani koowaad hayd walan weray waalidshi mar fadhiisiyaan kooy eriti siduu dhagaagu haysanta seere welahay ka nagoy danta ka nagoo kiin ka nagaan gabartaas geeka dhexaadaa fadhiisa gabar dhexaadaa fadhiisa gabar oo saas camal yeena saddex sana hadhi katay hadda famtuunin fadhidoona jarta oo xataa fiiskiskii kimistriga gabdhoonka nkafayl macnaka ayadan amaanay waana damiinga hada jartay markiisha hore koowaad kolka naga iyaan farsan camal iyo ka nagni hadda fumtuwa dhikadaas markuu may bua gabdho noocaas ee horta sidiiba inkastoo waalidkana la fado in buugto usa baara usa la dareer oo haye maha dhikatay sheemb argo ay ero korhe laakiin taas waa ma hooyad walbaratida ero korto ama hadda cunuga waa indhikadaa iskuul حكومي سكول كليجي سكول قد مجاجي من الشيخ ولكن سكول كليجي سيدي ولا نجي عنيجا ما أرجع بوكتي فاروقت وايو أغسطس سبتمبر أكتوبر بلسد حد سكول فرية بوك ويرجع فربالة والكقرن فيري كنترولي ويا ما أذيب عشان ما أنا بمهجر ولا بمديكو أنا بقى سكول كسر أنا ويري معمول أنا معلن أه ويري ونجين بوكتس بارا ويري واي سكول قال صدح برا فوين بر صدح لا مراي ما أتأري واي وصدق سكول فصدح بالو كيال أري ما معلن كان كل ها ها مترن كي بعدو مركز أريكا بين الشيء وير بين الشيء أريكي أريكي تيسرهم أبر واي فوق هذاي معلن كمادة دكاي ولي بمادة أو تربية هايتي معلن كمادة دكاي ور تربية ذو هو بحقل عشر كدكاو أنا معلن عبر فستوك أنا قال dugsi dhexe inay ka weeraan casharka weere weerisa buurda ciwaanay saaray walaayo muhiimba saaray inta kale casharku ardayga wal dhikaw arday wal dhikaaneen ma dareereen macalinka inay socdo unuka hubus walba dhikaan may buugta ku baari wariya may cashar dhikwa in weeri weerarkan weeri unuka la kaso waay fasalkii kii dhaxfadi walna ma kii qoraya waayo adiiba ka ceebaya waayo wayba kooyay in sheegada may la kormeera kooyay kormeera ku adigiiba ka fashil maasa marka cunugaasi in adadalwar ku subudahay weerarka lambarkiisi kooyba unugu aan casharka dhikaa maara dhikaw adiin idinku control aniin inta ku controlay macalinki waaridka xiriirkaas waa dhadanka bacd unugaasi wayba idinu qoobsade maalinkan ku qoobsade fidhi asharkiina ma dhika walaa inuu gorad maalin dhikaw unugi madul ma ogaadi maalinki inuu walba control laakiin asharki dareeri maalinka asharka dhikaay laakiin maalinka ariika ina dareer usun controlan iyo miiraha inka bati marka asharki aqabada unugu laakiin maalinki waliba kuma gono controlki la dareerki maalinka waa fasalku weeray konton ardaydikin fidhida la dareer qorto maalinka inuu wareego lanka talgalay ما فديو يا إنه سوريعة حتى أوجد أنو قلت لك أنو قلنا لك لكور ميرا عشان كساسة كداريرة بعد سيدرتي أما دهنس كدير في أنو نجي ميرا هتاك بدل دي مركم ما يبقى معلمين توي بقى لكو فدي نفتيهم إني أنو جي كنترولا فسكرت ولا كشاك هو يد والبرتي أنو كشي كنترولات يدهب وسون كوي يعني ساس عمل كنترولات أنو قلت تي لكن أمي إيه إذا من قبض وير بقى لفدي مركم إني معلمك أرض يجسيس بلا دارير oo iyad umiyaatay walbaratoo fadaasa laakiin macalinka xilka saaran oo meelu surin ardaydan hortii ha surin masaakiinta eh kan walaa qoraadu kan walaa qoraan intu sila shal dareero oo macna ku idan waa santa maamo xaliimo wayba fursadan siiyey markii maadaama inahaas dhan una sheegnay dhibaatooyin fara badan iyo caqabado badan iyo horumaro bayna jiraan si muhim dadaalka badada heerka uu tiigsidaanuna deer boqol boqol caqabado jirta roob ay ku jirtay in la guursado awal barashada ka jarto ee roob dhiida aadi oo unagi un controlaan gabartii wal barashadii aan la dareerna iyo gabartii awal barashadii buu injeelayna laakiin iskoolka la dara waalidkiina waqti biyo
wada shaqeyn badan lan ku baahanye lankan jaamacii iyo lankan walaha baradii wada shaqeyn badan oo ku dhiidmeela iyaalkii hore iyo iyaalkan iyaalkan iyaal suuq ahaan hore fay lahaayeen haan way buuha masqantooba masqan oo way buuha boqolkii boqol ah siyaasadii ay kiyaanid una badanta markan si awlaada sayta walbarashadii oo haay indhagata oo anfaylahaata ana waa iran lahay waalidka iyo macalanka iyo nay ardayga wada shaqeeyaan yaa iran lahay haddii wada shaqeyn anjarna oo anagii ka salaad ka sasinad ada hadarti meeliso baxina ada anseena way buuha dhibsheedla taata oo kala anaguu waa derbiga fadhiishalmay geerad أنا أقدر يرو معلنة أنا ويبقى معلنة أنتي سو عدالات هذا أنتي سو جلجلة سنة هذا أنتي سو البدن أو بني آدم ككل أنصوب يعني اللي مباهي معلنة دريرو سكول كلا معلنة ما كدريرو ما إنبغى معلنة إيه ونقول ما الفدي ونقول كساي ما أنت فدي القلم جيريس فدي ونقول يبقى 15 لي توم إيش سنة لي جرس أنا كجاسي كساي حلقة سكول كمدو أنت فدي هما إن فدي دو أنت ما يكسو بياسو madii aragay banahay isugi ma intaan darisna ana aasi awshin dhamadan ma intaan fadhiido madii aragay papoori unugi ma halaawiyo ana naftarka iboorsi ma halaawiyo ma ko halaawiyo way eray way halaaway macalin ee horta saadhan aan ka dareero way eray phone 3 hay ee phone 3 gina hatta ke phone 4 galfaday beesil ilahaadi beesilam oo dhigo way sadartiya intan ka wareegahay أن إيه دقيرين قادي والله واي ما مداس بق هو كافلي بس إنه مودني منوجي ويبقى صوبي جرجارة صوبي إلى مرشي لما لما أنا أركتهم إسلها لكالدي لانتيا هي يري منوجي يلو ودي سكول كله جي ويبقى له أقدر منوجي إنتوس إتحان كيفون تريجي بنقال وفون فورا فضل لي ما إنقال واي تي مدو ما إنقال واي تي وين قال واي ري هو للإندراء حلق سكول هو للإندراء ahana male aawna male erig hulal indiray hoob aan qoy mudon xisadi kood ba idaaftay tilmaad ee habsan bal in qori way baraha tan sabal weeli ad wal qabad badan ay ka kooyan itaankan magal beesil ilaahayay bas beesil ilaah ku dhaafi unagi phone 3 yalla kanagi فونتريجي هتكوك بلاوي شارع اسكولك جاي أنينا أنا وين لكن لن كان إلهي خير سيء الله كالذي لن كيا بيسيد الله قد في بقول إيه تبعتم دولار رايت هو لا لندري أنك ده توي جرانا أوي بجرانا يديه هو بأنك أنلان روج أنك ليه هو كدلا إنه هو أندري حلق اسكولك باي هو سكان ليه تكان كأندري هو ببيله أربعة جاي أنك أندري هو الله جراي أنك أندري كيشي من درو ده سافي إلهي قصد أنا جر ها ها ويبقى بورت بيسيد ميلك ساري والله دم ميلك هباي beesidi way ku dhaafi fontriya bilaabato bulshada lee ka dhadarsamo eryaha bulshada lee ka dhadarsamo bulshada ku dhabahay kendo aaye markan wayba jara ee qabada saas ee badana jara haanoo beesinku maamulka ooyo naftirga un kuwar dhawaana ardayda unbaan ha ardayda horta wayba faylaha maamulka inta kuwar dhabo macalimiinta gudbiya maamulka nu ogaado unugii warbardan iyo unugii kale intiis ogaado iyo unugii kuwaro ha fadhi shiraysmeen baahan wabaada fadheeto wala maamula tare inta fadheeto wayba sida qaabka hata jara ama lay wayba lama isule isku dheer dhibsheelad
ciidan maadsanta faadumi aan ereysiya hay faadum isla arantum lay caqabadoodaas oo dhamana sheegi si lan yaraayo
si lan yaraayo kor horta waalidiinta ciyaalka brasharka saarayan badanaa antiga ku reeban weelkan antiisu dhignuglaag kan maamulahana intay nuga iskoolka on kooyana naftiisa usu markiisa bilo beesaranaan ingashimneef dadha wace markiisa unaga gooyowna dadha wac yee kafaylahay okay weli baan gudbay ma maxaliimo oo aan weydii doono waana jaraan ogno sharaxaad intan ku badan ku sii biyaanid deegaanadan koonfur galbeed bay dhowya ku jiraan iskool warbarashada gabro godobe marka iskoolkan in la aasaas oo la furo mashan oo gabdhayna buuba ada hadan baahanta oo kuriita intaan iskool kala dhikadaayana marka caqabadan oo in gabrilay ka jiraan oo hataa yoolay fursadan beeslaantay helaan
may baa haytay iskuulkan cabdalla derow markii unafuraani wayba haytay lamada kun iyo afartiya haytay intii unafurna ka hor may bahayna lix gabdhood oo macalimiin inaskooya ahayni iskuulkii oo burbursan iyo aragnay may baa la kaashanay unicef la kaashanay may ba ernay may ba fadaanay iskuulku intii una may la raayis insheeg ado dib indhisna lana sii macnaha dhaqaalo una iskuulkii ka suubina lamada kun iyo afarti lamada kun iyo afarti ahayti unicef may baana ertay gacangala siingasiya laakiin mooryaana haysata see kukubiyaasanana meel mooryaana deganayti rumo wala deganay iskuulkana ma daboonay saas qolqol lama lama qola lan qabs dhan iibsaday dhulka gadaal ee jara dhulkaaseen waa wal degay mundilkoona ka dhisanay baraakadoona way way ka dhisadiyaan waa iskuulka leelalahay oo gadaal ah markan weerna uni dadkan ku kiyaane uni reebin ee la dhalanay kula bahaane meela raayis een se markuu iskuulka meeku suubiyasa hadii isin un sinsiina dhaqaale ay infurasa een iskuulka gabdhiyo kuri infurasana meeku suubiyasa een markaas meeku go'aansan intuu iskuulka gabdhi iyo magal inay furno way baarna gibrle infurana erna mayna nare gabdha shireeda meeku doorbideen in isin gibrle waa infurta may baarna baahida badan oo gibro wala barasho laan idoo anka jaraan iskuulaadkeena ay yihiin iskuulaadka oo baraybatkana beesala ka dhigadaw een gabdhoodina beesalaan iskuulaadka inta badanaaba unku hireen taas dartiya iskuulka anfuraan sida saasa markii dambe unicef niisiyadii contracti iskuulkiyaa dhisani hobuna dhisani iskuulkii dhismo ku dareerya idaacado ku sheegnay inii meylare iskuul beesalaagan la suubiyaw iskuulkaas saytin nagado iskuul gabdha gabdhole waa laka bara doon ha gabdhole ingaar ah waa inkastoo waalidiin badan xataa ninkoyn gabrle megan xataa maninka dartaana nana codsadaay beesalaanta nandoorha landoor bidaay marka unu ku diidna arna gabrle fadaan iskuulkii oo mayba aragnay oo maaba dhammaana kun iyo shan boqol oo gabdhee diiwaan gelini oo markii la fur idaacada ku sheegan xafladaa la dhikee wal maskikiin weere inta iskoolkoo dhismaninka socda yaa ilaahay naxariisa lankan la eraw cabdalla deerow oo usug markaasan dhimana hataa ninka koy garaba sinka siya er haddii isin gabdho leeb infuraasaan aanina hataa kaalinga ku qaada iskoolka iskoolka aan ha ku bahiyo meel reeh maadaama gabarno furo gabdho dulmayiin sinka raacsan aanin ogaantiya lahaada een iskoolka markii nin dhamaada ka bacdi oo una fadaan xaflad intuu dhigna cabdalla deerow wal dili bas markii dambe ba go'aansanay iskoolka magaashi intuu nimbin cabdalla deerow
maamustan hala ka xasuusada maadaama isuuna fadaa inuu is garab neysi saas horta dartaasa dhiirigeliyada inuu na gabdho furno iskuulka taasaan idhiiri karin iyadaa mahadsanto ma jeelaynin yani shucuurtakii iyadaa mahadsanto ilaahay usiinaan naxariiso maama qurayshiin wareejiye isla su-aalo iskoolkun maadaama taariikhdii la furay iyo iyo ujeedkii la furay maama xalimin jooga inkastoo shucuurtiya walaaba bedelantiya xasuus gali unin la damqadaana waktigii la furay ilaa iyo jeedka la roogo inta gabdhood ay ku aflaxeen iyo ho badan haynin xataa khasabna ee laakiin nambarka ku aflaxay ilaa xaliminii la roogdo iyo geedka kaalimooyo bulshada ku ku jaraan
way baa ku aflaxday macnaha iskuulkun afar dufcadood iyo ku qalinjabiiday oo secondary ah isla markaas gabdhoodaasay may baan helnay jaamacada oo beersalaan ah hadda dufcadda inka dambe way hadda qalinjibiyaasi labaatan afar gabdhood ahaayeen labaatan afarta gabdhood wayba aan badan yihiin jaamacadda koonfurta weliba dhikadaan tum ishan gabdhooda jaamacadaas beersalaan ka jeyni inta kalena iskuulaadka kale sida by by university jeyni b au gabdhi jeyni ganaana xataa gabdhi noo codsadi oo eran isku jaamacadda safadaana jeyni gabdhoodan may bahayn qayrana xataa way nin dhikadaas afartan gabdhoodan nin dhikadaas cabdalla jeeroley ku qalin jibiidi iyayoona jaamacadda qayra dhikadaas en may waa gabdho badan ku qalin jibi hadda saas oo kale fidhiyaan gabdho form four haddana sanadku hadda nin fidhiyaan iyo inay ku qalin jibiyaan labaati afar gabdhooda ku qalin jibiid ha marka markii la furay digeedka oo hadda labaati afarku badka dugsiyo koree sax keed tiradii isku mid ahaaytay maya maya tiradii shishar sareeya may baan horeeyay gabdhoogii koob ku qalin jibiyay way bahaanatum ilaa gabdhooday haaya maadaama noo ugu guursadii gabdho inta badana way noo aroosi behmaan inagan unoo weliba guubaabiyaan inta kale xataa guubaabiyaan yaa wayba jirtay tum ilaa gabdhood tiliyin qalin jibiyada gabdhoogii kale ada ويبوا دفعات بالدفعات ده كانوا كسي بدنايتي ها لكن لا تهدى ولا تأفر قبل سقوط الانتباه والبنين كلنا walin dhikada haytay geeka kun iyo boqol iyo sideetan gabdhood boqol iyo sideetan gabdhood iyo dhikadaas oo hadda gabdhood dugsiga saran afar fasal ayin lamaada kun iyo afartiya furni lamaada kun iyo afartiya dhisni lamaada kun iyo shantii furmi iskuulka furmi daasba furmi grade two iyo grade one ka bilaabnay wayba ka bilaabnay grade two ka bilaabnay iyo one lamaad oo tiro badan helnay weliba markaasi oo gabdho badan oo banaanka kama baradiya jaray miraani gabdho aqoontiyo shal qaadani saasan tirada macalimiinta ku shaqeeyaas tirada macalimiinta hadda wayba labaad dhiliyo madii hore wayba hayday gabdho shileediya dhikada jarti iyo dhikaasi markii koob iskuulka gabdho gabdho lahayd womantu woman ahayd laakiin markii dambe oon form one bilaabnay dugsiga sare una bilaabnay bayba baahanay migal inii macnaha dhiniga santifikada oo dad eed anfayna maadaama cunugu dugsi sare dhikadaw aan baahanyo macalin weyn oo tayo leh inkastoo macalimiintan gabdho tayo lahaayeen laakiin meel erayga qofka haddii ardayga bama eeya haa ardayga ba warkoo tabe ardaygana ma in badanahay naftio fasal fasalka dagsii aqliyo wayaan دكسر هدي دنا أردق مسك عليه نش جامعي إيه مركز به سكنت الجامعة على كبر كبر كبر بيسده مركز إن دنا يري إباهني شغني حد ما يبر إيين لبعضن يأفر يا الناس سيد سجالة مع مجلكو إيه آه hadda weli dhikaasi markuu labaatan iyo afar afar haa haa oo sagaal ku eh meel raa'iseen sagaal migil migil ku igin haa ee maam quraashiyaan gudbiye in roobka adkaatoona su-aale way argi iskoolka furiyeen roog intaada toonta gabar aad ishilaaya sajartay oo iskoolka roobku ku galan bedelata oo dugsi sare ku bati oo macnaha siinaga fadhiya maadaama sintiibi gahay siinqoda laakiin guursan ku caqbaday
wayb waa gabar la guursaday oo saas ee ma jirta laakiin gabar oo batay iskool kala seeti aan eedan ku laadee jirta xaawile raay si roogdi bi uniform qabta layba u horkoyta boorigeeda siilada ku tabti wayla raay iskoolkii asi walhan ka barati mahan ku tabti phone three phone four layba aan garantay may mahan ku tabti alqalama seeti macalimiinta dhallinyarada muddo ariita imtixaan lagu gaadi ariita sorta kul waltaas in lamid hayta ma jirta reed waybuahaato koley jaamacada dhikadahayto in badanaha iyo xariiriyaas gabran eed injeelahayt weliba warqadaha iin dirtay madana gee booriyaan iyo boorti warqadaha iin dirtay niinay hayt isku haynka dhigtaa waaba oo nati iyo iyada inka nati markan walbada oo adku ku laabas badan jiraan laakiin hata ariitasa inka doranayt horta ani shaksi ahaantay
saadmo iskoolka oo iskoolka dhigaas hol wadaag iskool wadaag okay mayka doorata macalinimo
macallinimada meynka dooraday hada shaqadii baasaasnaatay hobad walbarashadii taa seeda anka an hilmaaneed dabadii haysato intaas shaqo kale ku helaas gawaawiinkinnagadaas
okay su-aalanka damboyto ana sindhibi doonyo wali naga doonto markin sidee markin qolaasi guud ahaanba heer faylis wogno iskoolka cabdalla deerow baydhawo kiyaala iswarsasho ma leh gabro walbarashadii heerkee roogd wali kaloo iswarsashan waxayne macalimiinta wala dhikaayaan oo bilaanta egeek hadaaradii geroog maroog iyo habiyanba faadumisi kumid iyo dad kale oo geek roog intii weliba tanganingalan waliba tawandiinaa gabar iskoolka cabdalla deerow bugate oo hata maamulkan meel